asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idilhaantiinba ku soo dhowaada madasha furan waa sabti bishii siddeedaad ee sannadka laba kun iyo lix iyo labaatan waana toddobadii fiidnimo haddaayoo kale ayaan toddobaad walba hawada ku kulannaa kulanti wanaagsan mar kale waxa aad nagala socotaan madasha furan oo aad idinka imanaysa buurta bernaby british columbia sagaashan dhibic f m c j s f dhibic c a iyo dhammaan baraheenna bulshada youtube facebook tiktok iyo instagram habeenka axadda ahna waxa aad naga dhegaysataan gobolka alberta toddobada fiidnimo ee alberta siddeed iyo siddeetan dhibic shan f m c h s r com iyo dhammaan baraheena bulshada
Some people became trapped as conditions changed very quickly and needed to be rescued. It remains a very dynamic and threatening situation. To everyone affected, you are not alone. British Columbians are with you.
codkaasi waa guddoomiyaha gobolka british columbia brimer ebi oo warbaahinta la hadlay maanta kadib markii xaalad deg deg ah looga dhawaaqay gobolka british columbia waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyadeenna joogtada ah ee diiniga miidda suugaanta udubdhaxaad sooyaal afka hooyo ka bara madasha furan marka horese saaxiibka jaamaca farasle aan ka codsado inuu inoo dul maro qodobada warka
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay xasan carab dhegeystayaal sida aad wararkaba ku maqlayseen toddobaadkii tegey waxaa michigan ku guuleystay doctor cabdul al sayid oo ka guuleystay stephenson congress womanka ay tartanka xooggale ka dhexeeyey iyada oo loo tartamayey sanadka maraykanka kursigaas oo soo bannaanaaday kadib markii xildhibaanka ku fadhiyey uu yidhi ma tartamayo ayaa baryahanba waxaa ka tagnaa loolan xoog leh oo lagu eegayey inuu noqdo mid tusaale ka bixin kara in dhinaca bidixda fog ee xisbiga dimuqraadigu ay ka heli karaan guulo ka baxsan deegaanada dimuqraadiga uu xooga badan ku leeyahay ee sida magaalada new york ee uu ku hogaaminayo soran madami oo isagu ku guuleystay qaybtii ugu horeysay ee jiilka cusub ee siyaasiyiinta bidixda fog ee uu hogaaminayo bernie sandras haddaba guushan ayaa ahayd mid ololaheeda xoog loo wada galay dhinac kastana ay dhinacyadu isgarbinayeen halka xisbiga republicanka ee dalka maraykanka iyo dimuqraadiga horsocodka ay wada jireen horsocod waxaanu ka wadnaa dimuqraadiga qaybihii dhaqan ahaan soo jiri jiray ayaga oo ku wada shaqaynayay inuusan guulaysan qof dambe oo dhinaca bidixda foga ama socialistaha sida loo yaqaano inkastoo doctor cabdiraxmaan al sayid uu isagu sheegay inuusan socialist ahayn ee uu horsacad yahay hase ahaatee lagama dhagaysan tartankan ayaa waxa uu ku soo gabagaboobay iyadoo aad la isugu dhow yahay doctor cabdiraxmaan al sayidna uu ku guulaystay hal boqolkiiba codadkii la bixiyey iyada oo habeennimadii ay stephenson dadkii taageersanaa u sheegtay inay guryahooda iska kala aadaan kadibna ay maalinta dambe waa arbacadii ay dib u soo noqdaan si ay u ogaadaan hase yeeshee isla arbacadiiba way aqbashay in laga guulaystay waxaana la filayaa tartan xoog leh inuu ka dhici doono mar haddii abak ay iyagu lixdan milyan iyo wax ka badan ku bixiyeen inuusan doctor cabdiraxmaan al sayid soo bixin waxaa la filayaa tartanka dhabta ah ee nofembarna in ay ku bixin doonaan lacagtaasi ka badan dhinaca kale aan usoo noqono gobolkan british columbia ee dalka canada ee idaacadanadu idinkala hadlayso waxaa lagu dhawaaqay xaalad deg dega kadib markii uu xalay dabkii ka jiray ee deegaanada qaar uu laba qarxay labayo labaatan kun oo qof oo reer british columbia ayaa guryahooda ka qaxay halka sagaal kun iyo toddoba boqol oo qof oo kalena loo sheegay inay diyaargaroobaan xilli kastaba in ay dhaqaaqaan marka la yidhaahdo xaalad deg deg ah dhegeystayaal waxa ay isbedel ku sameyneysaa awoodda dowladda taas oo dowladda gobolka british columbia siinayso in ay bixiso amaro iyo dhaqaale ka badan kuwii marka hore ay sharci ahaan haysteen tusaale ahaan gobolku waxa uu ku dhawaaqi karaa in wadooyinka qaarkood ay xiran yihiin in meelaha qaarkood aan la tegi karin deegaanada qaarkoodna aan loo safri karin halka dhaqaale markii hore bixintiisa loo marayay jidad ka dheer kan hadda lagu bixin karana ay diyaar u noqonayaan in ay dowladdu bixiso dabkan ka socda gobolkan annaga soomaalida gobolka british columbia kaalintee ayaan kaga jirnaa maxaanse ka qaban karnaa barnaamijyadeena dambe ayaanu kusoo qaadanaynaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo ugu dambeynna ololaha goonigoosadka ee gobolka albeerta ayaa weli sidiisii u socda waxaana isa soo taraya marba marka ka dambeyso in ay soo dhowaanayso xilligii codbixinada soomaaliduna aysan si xawli ah codkooda u bixinaynin tobanka qodob ee loo codeynayo sagaal ka mid ah ayaa waxa ay u badan yihiin waxyaabo dadka sogalootiga dhibaateynaya halka kan tobnaadna uu yahay mid ah in loo codeeyo in albeerta ay gasho afti ah inay go-do iyo in ay joogto iyo in kale wararka ku saabsan goonigoosadka haddii eebaha awood laada toddobaadkan ayaanu xagga xooga saaraynaa xasan
waa mahadsan yahay aada iyo aad baad u mahadsantahay jaamaca farasle dhegaystayaal halka aad warkaa kala socotaan waa madasha furan british columbia ood idinkaga imanaysa buurta bernaby waxaad naga dhegaysanaysaan sagaashan dhibic hal f m iyo c h s f c a iyo dhammaan baraheenna bulshada oo aad ka heli kartaan ciwaanka madasha furan midabtokoorka iyo cunsuriyadda ma aha mid ku cusub dhagaha dadka dunida ku dhaqan gaar ahaan kuwa ku nool waddamada shisheeye sida reer galbeedka oo kale sheekh bashiir oo ka mid ah culimmada masaajidka saxaaba ee edmonton alberta canada oo ka hadlaya arrintaas dhegaysa habboon
wax lagu furo majlis lagu furto meel isugu yimaado waxa ugu qiimo badan dikriga ilaahi subxaanahu wa tacaala maadaama mowduucuu yahay racism iyo community civic education ay tahay tawciya iyo iswacyigelin iyo waddankan oo wax multicultural la dhaho ku geesgaraysan marka in aayadaha ugu dhowgeys ilaahi subxaanahu wa tacaala uu inoo tilmaamay sida ummadaha uu abuurilah wada abuuray dhammaan bani aadan baa kamiday ka cad ka madow ka kalarka kale dadkaas dad hal dhiig ayaanu wadaagnaa maanta qofka markaa dhiig lagu shubaya lama fiiriyo ninkan waa soomaaliya dhiig soomaaliya ha loo raayo ninkan waa caddaane dhiig caddaana ha loo raayo waxa dhakhtarka lagu ururiyey oo ummaddaasoo dhan ay donation ku bixiyeen dhiiggaas markaad u baahan tahay haddii lagu weydiiyo oo lagu yidhahdo ma rabtaa dhiigga in lagu yidhahdiyo dhiiggii tolka aad ka dhalatay dabiilkaad ka dhalatay jufadaad ka timid tuuladaad ka timid nafta kaa baxaysa oo la yidhahdo waxaa lagaaga doonayaa yaa dadkii kula dhiigga ahaa miyaad sugaysaa dhiiggaas mise ka kugu horeeya lagu hayo ilaahu gaal buu noqda dhiiggiisa oo taala marka xikmadda meeshaa ku jirta waxaa weeyaan annaga islaamku waa diin caalami ah mar hore ilaahay khaaliqa ahaa ee dadkan abuuray wahuwa xakiim wahuwa caliim ayaa wuxuu u dejiyey waxay kuwa dhaqmi lahaayeen isagoo og inay dadkani noocyo kala duwan aaraa' kala duwan dhaqamo kala duwan xataa caqaa'idkoodunu ka xumaan doono oo qaar baa diinta ka dhaxan doonaa haddana wuu dhawaaqayaa ilaahay isagoo aadam soo diray iyo rusul badan oo wakti badan soo qaateen wakti la yama sheegin waktiga صحيح and ادم من لدن انبياء بدن بaa soo baxday oo qowmiyada kala duwan loo diray laakiin waxaa cajiiba ilaahi subxaana wa tacaala aakhiru rasuulillahi maxamed sal allahu aleyh wasalam afdal rusul ayuu ku khatimay wuxuuna ku khatimay afdal kutub kutubtiisa oo kitaabka qur-aanka oo ilaah ugu talagalay in inta qiyaamaha laga gaarayo distoorkaasi lagu socdo wuxuu marka ilaahay leeyahay aayadda haddaan akhriyey سورة حجرات وسورة عجيبة أولياء كلها أوامر وأوامر هي النواهي ووحل الأمر هي وناكسن إلا سنة هي وحل إلا سكيل عنه سورة وإنت إذا بدنا وحكا ليسا معاملة ذاتك ودخل كودا هي قف بس منزلة ليسا أولياء هي هدو هي سيد رسول عليه الصلاة والسلام قبل الله آيات هوري oo rasuulka markii acraabiyintii dadkaan aqoon u yeedhayaan rasuulka si aan sharaf ku jirin oon ixtiraam ku jirin ayay ugu yeedhi jireen waxay odhan jireen yaa muxamed siday isugu yeedhaanyo markaasaa ilahi wuxuu yidhi kuwa saa ugu dhawaaqaya rasuulka codkooda ha gaabiyaan markii darbigiiya ilaa laga soo gaarayo ilaahay uu yidhi hasxamanimo aayaddan ku bilaabo ahay yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiiran min allah si dadku u wada noolaadaan qalbigooda iskugu fiicnaado waxa ugu muhiimsan xusnu darba xusnu dina waa maxay qofka ama aad wadaagtaan jaar aad tihiin ama aad business wadaagtaan ama aad college shaqada wada joogtaan ama aad qaraabo tihiin ama aad isku dhexdeen marka wax lagaga sheego ama ficil aad ku aragto aad ku farxin inaadan u qaadan qofkan inuu adiga ku xumaynayo maxaa yeelay xusnu dannigu haddaa walaalkaaga muslimkaa waxyaalaha maxabada daliya ka mid tahay oo maxaa xusnu danniga lagu ogaada ila qofka qalbigiisa ma jeexi kartid xaalka ka soo baxay inuu ku xaqirayo marka dadku iyagoon qofkii weydiinin tafsiir oon odhan hebelow hadalkaasaan kaa maqlay maxaa ula jeedaa ayuu wuxuu leeyay ninkan wuu xumeynaya anigu hadalka iga dara anigu iga jeeda hadalkaas marka weligaa qofka kale waxaa u maraysaa xusnu dan in wax wanaagsan ka marin haddii aad garan weydana qofka weydi laa ba's waniya waxaanaan ila dareemayaa ilaahay marka wuxuu yidhi xusnu daniga ijtanibu kaiira min allah daniga ka dheeraada maxaa yeelay daniga qaarkii waaba dembi kow taasi waa mid qodobka labaad waxay walaa tajasasu ha isbasaasina basaasnimada waxaa ka mid ah qofka oo cawraadkiisa aad hagaajiso qofka oo weak pointiisa aad hagaajiso ya markaad samcisu uu nadiifu noqdo isjeclaado waxaa ogaataa adiga ceebta aad qofkan ku aragtay mid la mida ama wax ka badan oo ka xun baad leedahay marka intaa ceebta qofka kaaraagin lahayd ka leex marka waxyaalaha ka mid waxa qofka inaasan raadin waxyaalaha privacygiisa hadduu alaabta document qofka kuu dhigo meel ama taleefankiisa meel dhigo isagoo furan inaan baadha maaha sida qofka furan xataa naagtaada haddii tahay ma fiicna akhlaaq ahaan kaasi waxaa kaaga soo baxay waxaad jeclayn ninkaaga ma fiicna inaad tiraahto haddaad xataa ka hinaadsan tahay waxaa laga yaabaa laa tascaluu an ashiyaa'a إن تبد لكم تأسوكم إلهي رسولك أصحاب تسمعوا يقول يا أيها الذين آمنوا حرادين دينا رسولك هويدين سؤالا بغا وحال لغا يابا إنه إذن كتشوابه وحانا من كفر آيات داسين وحي كسو دبتي صحابي عبد الله بن حذافة لو نجري آيات وحال لغا حاما نجري أباها وشرتين وصندل وكذا دي بلال بها أصحابته هذا الكيس كفتر كفتر وفضل وصوب حي متضايق uu dhibay hadalka nin lama leeyahay aabbaha kuma dhay waa wax weyn moogta marka wuu ishayn kari waayey rasuulkiibu ku yidhi ya rasuul man aabbahay waayo waa su-aal xasaasi bal hooyada dhashay ka waran ninkaas rasuulkiibu ku yidhi aabbahay waayo markaas rasuulku wuxuu ku yidhi abuuka xidaaf alxamdulilah sida qalbiga u degi maalinkaa kadib ninkaas wax laguma sheegi karo laakiin ka waran hadduu nebigu odhan lahaa hadalka ku odhan lahaa baha xidaafada waxaa meesha ka dhalan lahaa su-aashaasi waxay dhaawacday hooyadii hooyadii waxay ku tiri wariyaahe waad i ceebaysantiin maad i aaminin inaan aan ku dhalay aabbahana ku dhalay marka calcumuum waxa weeye marka qaarkood in wax la baarbaaro ma ficna saasayna looga digayaa tajasuska ilaah marka wuxuu yidhi walaa tajasusu walaa yaktab bacdukum bacda tana waa mid in la isxamo xanta waxaa ka mida siduu nabigu noo sheegay tacriifkeeda qofka ood ku tiraahda waxuusan raalli ka ahay ma aha qofkoo kaa maqan wax ka sheegay adigoo hor fadhiya ayaan ku dhacay ama hadal aad raalli ka ahayn baan kaa sheegay markaas waa xantaa la sifeeyey ilaahay wuxuu ku misaalay ayuxibu axadukum an yaakula akhiihi maytan fakarihtumuu inuu qofku dhiigga walaal ama hilibka walaalka cajka inuu cuno miyaa rabtaan weeyaan oo meed jeceshiin saasaa lagu misaalay واتقوا الله ان الله تولى taas marka waa dad dhaqankii iyo discrimination iyo wixii la halmaamay la isku sameeyo ilaahay marka wuxuu noogu sheegay aayadda qur-aanka buuxitaan ku khatimayaa yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unha waxaan idinka abuuray lab iyo dhadig wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu waxaan idinka dhignay ummado iyo qabaa'il limaada laamu tacliil weeyaan litacaarafuu saa isku garataan marka xikmadda ilaahay inoo kala duway aabbayaal kala duwan iyo dhaqano kala duwan inooga dhigay iyo dad kala luuqad ah kala kalar ah hal xikmaa ku jirta waxa weeyaan in la isku garto oo la isku dhexjiraamacrifadu
sanaad allaha kaa siiyo sheekh bashiir dhegaystayaal halka aad barnaamijka diinigaa kala socoteen waa madasha furan british columbia oo idinka imanaysa buurta barnaby waxaad naga dhegaysanaysaan sagaashan dhibic hal f m iyo c j s f dhibic c a iyo dhammaan baraheenna bulshada ood ka heli kartaan ciwaanka madasha furan
Listen to music and podcasts from CGSF 90.1 FM with our radio app. It's on the go listening made easy. You can tune into all our music, spoken word, and multicultural shows using your device. Our app lets you set reminders so you'll never miss your favorite show again. Stay connected to CGSF 90.1 FM through our community radio app. Download the app from the Apple Store or get it on Google Play.
haddana waxaad ku soo dhowaan doontaan barnaamijkeennii midda suudaanta sida aad ku maqli doontaan midda suugaanta soomaalidii hore waxay iska ilaalin jirtay wadaad iyo gabayaa sheekada macallin axmed faarax idaajaa dhegaysi wacan dhegaystayaal toddobaadadii ugu dambeeyey barnaamijyadii halkan ka baxay sidaad ku maqasheen dadkii ay soomaalidii hore habaarkooda iska ilaalin jirtay kuwii ugu daraa waxaa ka mid ahaa wadaadkii kitaabka eebbe garabka ku sidan jiray iyo sidoo kale gabyaagii caanka ahaa ee ay bulshadiisu dhab u aqoonsanayd si ishooda iyo ilaacadooda looga badbaado labada mid walba sidiisa ayaa loo dhowri jiray loo darajayn jiray loogu hagar bixi jiray hadduu waxtar u baahdo waxyeelayntiisana la isaga digi jiray haddii kolka ay arrintu sidaa tahay bal waxaad malaysaa habaarka laga filan karo ruuxa labadaa tilmaamoodba isku darsaday waxaan u jeedaa ruuxa wadaadka ah islamarkaana gabyaaga ah waa arrinta sheekada aan maanta idiin hayaa ay ku saabsan tahaye bal dhegta u dhig waxaa la yidhi galbeedka dhulka soomaalida ayaa bartamihii qarnigii sagaaliyo tobnaad waxaa ka soo baxay wadaad qur-aan ruug ah oo aad looga aflaxay wuxuu ahaa degaankii uu joogi jiray oo idil macallin la isaga sheegay macallin ardadiisa dhab ugu hagarbaxa sidaa darteedna dadku si fudud ayay u kala garan jireen iyaga iyo dugsiyada wadaadadii kale kuwii wax ka baran jiray col iyo abaari haddii aanay u diidinna aabba waliba wuxuu ku taami jiray wadaadka inuu la darso si inamadiisa midkood uu dugsigiisa u geysto dhaqanka waxbarashada ee soomaalidu siduu ahaan jirayna waxaa la bixin jiray xoolo aan badnaynoo ijaar ah macallinkaas oo kalena uu ka qaadan jiray waalidka dhalay kolba ardayga uu waxbaraayo xoolahaas oo ay ugu qiimo roonayd qaalin geela oo wadaadka la guddoonsiin jiray kolka wiilasha midkood uu qur-aanka u dhammeeyo inkastoo uu sano kontonaad madaxa la galay haddana macallinku weli reer ma uu yeelan weli ma uu guursan maxaa yeelay xolo uu yarad isaga bixiyaa xeladiisa kuma jirin guurkuna sida la og yahay waayadaas ma fududayn oo nin waliba gabadha uu dhalay ee u korta wuxuu ka filan jiray in laga siin bixin doono geel fara badanoo kolkolka qaarkood lixdan halaad ay tiradiisu kor u dhaafi jirtay sidaas awgeed gabdhaha way ku xisaabtami jireen oo inta badan ninkii laba laga guursadaa wuu ka hodmi jiray inkastoo dhaqan ahaan ay wiilasha ka jeclaayeen wadaadkaas oo la odhan jiray macallin axmed maxamed aw ibraahim ow sidiiq ayaa maalintii dambe waxaa dugsigii ugu yimid nin uu garanayay dadka degaankaana ka tirsanaa waxaa ninkan la socday wiil markaa toban jirsaday oo uu keligii wiilalka lahaa kaasoo uu dugsiga u keenay in qur-aanka lagu baro madigaa ka sokow wuxuu ninku lahaa laba gashaantimoodoo ciddi aragtaaba ay quruxdooda la ashqaraartay labada midda weyne way doonanay oo yaradkeedii odaygu waxna waaba qaatay waxna wuu sugaayey tan yarise maalmahaas ayayba timaha tidcatay wadahadal aan sidaa u dheerayn kadib odaygii wiilka dhalay iyo macallin axmed way heshiiyeen waxay isku afgarteen macallinku inuu wiilka qur-aanka u bilaabo iyo markuu u dhammeeyo in odaygu abaalguud ahaan u siin doono labadiisa gabdhood midda yar ee dhowaanta guudka loo dabay nin xelola-aan ku raagay buu ahaaye aad buu macallinkiina heshiiskaa ugu farxay kolkaas buu isla markiiba intuu wiilkii guddoomay alifwaxmada looxii ugu xariiqay maalmihii xigayna isagaa ma ahee ardadii kale inuu iloobo ayuuba ku sigtay goor noolba isaga ayuu gacanta haystaaye haddiiba maseedigii rumaad buu u aqoonsaday u malee jimco iyo fasax kale toona uma oggolaado halka wiilasha kale ay maalintii hal cashar ka qaataan isaga labuu siin jiray sida muuqatana wiilku fahmo miidhan buu ahaaye casharkii la siiyaba intaan laba tukays daawan ayuu kor ka qaybaa macallinow ii dhegaysadiisa ayay ardada kale la wada yaabi jirtay wax la isla soo maraba dharartii qur-aanka loo bilaabay kolkay laba sane ka soo wareegtay ayuu wiilkii casharkii ugu dambeeyey ka soo baxay halkaas buu qalinkii ku jebiyey isaga oo labaiyo tobankii guu ay markaa u dhammaadeen dabadeedna ballantaa ahayde goor subaxa ayuu macallin axmed kabihiisii ilada wuxuu u dhaqaaqay xagga reerkii wiilka dhalay iyadoo markaa ay xoolihii dareereen ayuu u tegey odagii oo golihii geelaysa weli hor fadhiya isnabdaadin kadibna wuxuu weydiistay ballantii ay lahaayeen inuu fuliyo gabadhiina uu u dhiso kolkaasba odagii cabbaar hadalkii ku xirmay marba dhinac ayuu u jeestay dabuubta wadaadka wax uu kaga jawaabo ayuu doondoonay ugu dambaystii ayaa waxaa alla ka keenay wadaadow runira kama naxiso waa tii lagu maahmaahay tukalana waatay ahayd geelna waa galgashaa ragna waysgediyaaye ballanteennii sideedii ahaan mayso waxaad igu leedahay qaalintii geela ahayd ee aad ka qaadan jirtay kolba wiilka aad qur-aanka u dhammayso sidaas awgeedna arrintii gabadha iska ilow oo isaga samir awal baan aad ugu fududaaday oo ku degdegay macallinkii dhegihiisii ayuu rumaysan waayey allow riga iiga dhig ayuu hoos ugu ducaystay warkaa tiri iigu soo celi ayuu odagii dhowr jeer ku yidhi ha yeeshee wixii hore wax ka duwan ka maqli waah show isagu ma ogee gabadha rag guurdoona ayaaba soo doonay showgeel fara badan bay odaga u ballanqaadeen oo sidaas ayuu ballantii kaga baxay wadaadkii bay kolkaa indhihii madoobaadeen barqay ahayde qorraxdiibaa u muuqan weyday isaga oo aad u gidaadsan luguhuna ay xajin la'yihiin ayuu ka kacay isagana tegey golihii uu odayga la fadhiyey dabadeedna inuu dagaalamo ayaa ka go'day hubkuse waa kala kaane isaga kiisu warmo iyo fardama ahayn kiisu wuxuu ahaa qur-aan asma iyo asraare allaydeh iyaga ha ku aarsaw oo suuraduhu kale astaan lehe reerkii ku ballan furay ancaam ha ku gano markaana ha warjeefto odayga ha wareento wiilka ha curdan dhaliso hooyadiina intay ku durduriso dhasha ha ka qabsato siduu filaayeyna taasi markay dhacdo waxaa xigi doonta inay u yeedhaan tuftiisa iyo tahliishiisa inay ka baryaan intay xaal mariyaanna ay u dhisaan gabadhii ay u diidi jireen boqol iyo afar iyo toban jeer hadduu akhriska suuraddaas toddobaad idin u soo jeeday ayuu hameenkii dambe reerkii ku halgaaday tix gabay ahna kula ballamay wuxuu yidhi rag hadduu irdhooboo qalbiguu aamin kala waayo ninba awlaxiisuu dagaal kula ordaayaaye ancaamey maxaad fali adaan ku arsilayaaye sow eebadaydoo aan rijiyo aaha noqon maysid sow inanka keliyuu dhalay iyo ubadka layn maysid sow ooridiisuna dhalmada ka afurdayn mayso sow aramiduu qabi jiriyo eel ku kicin maysid sow awgii doonaay markaa layma odhan doono awgii kaa xigay goor duhurkii ah ayaa macallinkii nin soconayaa dugsigii ugu yimidoo war uu ka naxay uga tibix siiyey wuxuu ku leeyahay macallin axmedow gabadhii laguu diidi jiray niman ardaagal u ah ayaa dhowr cisho aabbaheed marti u ahaa wixii kale oo dhanna waa laga heshiiyey tirada geela yaradka ah ayaa intaa lagu gorgortamayey saaka ayaa arrintaana la isku afgartay taladuna waxay tahay geed hebel in galabta lagu meheriyo walaadkiibaa markaa haddiiba go'aan gaaray wuxuu goostay gabadhaas iyo ninka soo doonay inuu isgabsiiyo inuu goobtaa tago kana tiriyo gabay habaara oo kaa soo doonay iyo ninkii kale oo maqlaaba ay kaga cararaan wax yar kadibna geedkii gabadha lagu meherin lahaa oo aad loo soo buuxiyey ayuu isa sii taag nin garanayay iyo nimaan garanaynba mar qura ayaa la wada aamusay isna meel laga wada maqli kara intuu joogsaday gabadhii oo gabdho kale kob gees ah la fadhidana murugsitada ku fiiqay ayuu yidhi naagtaa gadaafaha qabtiyo culimmo gaadeeda naagtan gugeedii maraha tira ku gowsiiyey guduudkeeda unbay arkiya kuma gudaayaane allahayow ninkii guursadow adan ku guulaysan guryo ba'ay cayr iyo ka qaad goobataal maran gablan wiila'aaneed ilaah gorodda kuu saariye waa meel inkaar lagu gubaye dhaxal laguu gooye gurbood iyo carruur ay dhashaa kuma gargaaraane garka kuma qabtaan oo wiilasheed gogol ha qooqsiinne gaafaha raggaad qaybsataan geedka kugu celi gaani iyo irmaan guuna iyo goodar iyo qaalmugu dhalka iyo gaadiid la raro gooniha u foobsan ganuun xoor lahood soo shubtana eebba kugu gaabi rag ninkii hungurigeed galow minadu kaa guurtay ganniga la taageero iyo gabasku kaa leexay geedka iyo xiniiyaha jirka oo guranna laalaadi mar qurax ayaa geedkii lagu kala cararay ninkii guurdoonka ahaa iyo raggii la socdayna geel wixii ay hormariyeen ayay odagii ka ceshadeen wadeeco allah iyaga oo ku haya ayay reerahoodii u jaciirteen gabadhiina laba dambe isuguma imaan gabaygaas ninkii maqlay iyo kii loo sheegaba afar geedi buu ka fogaaday sida la sheegay iyada oo weli gabar ah ayay gabowday waayadii dambena waxay ku sheekayn jireen macallin axmed baa laga gaaray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba
kaasi wuxuu ahaa axmed shaah faarax cali idaajaha barnaamijkeennii miidda sugaanta oo aynu ku dhegaysanaynay siduu inoogu kala tirinayay gabayaagii iyo wadaadkii israacay ee reerka ku halgaafay alcaam waxaynu ku jirnaa weli barnaamijyadeennii sida aad wararkaba warka ku maqasheen gobolka british columbia waxaa ka kacay dab aad u xoog badan waxaana lagu soo rogay xaalad deg deg ah waxaa inoo haya jaamac faras leh jaamac haye
and surrounding areas. Homes have been lost and properties have been destroyed. Some people became trapped as con conditions changed very quickly and needed to be rescued. It remains a very dynamic and threatening situation. To everyone affected, you are not alone. British Columbians are with you.
codkaasi dhegaystayaal waa guddoomiyaha gobolka british columbia premier ebi oo maanta mar lagu dhawaaqay xaalad deg dega dabka dhacay awgii waxaa asaga iyo wasiiro iyo hay-adaha quseeyo arintaa deg dega iyo dabka ay ka hadlayeen sidii ay reer british columbia iyo dowladooduba ula tacaali lahaayeen dabkaasi sida aan warka ku sheegnay dad ka badan labiyo labaatan kun ayaa barakacay dabka dartii waxaana hadda xaaladdu ay noqotay mid deg deg ah taas oo u sahlaysa dowladda inay howlo badan qabato brimerka oo arintaa ka hadlaya ayaa waxa uu yiri
Some people became trapped as con conditions changed very quickly and needed to be rescued. It remains a very dynamic and threatening situation. To everyone affected, you are not alone. British Columbians are with you. This new fire marks a significant shift in the overall fire situation in our province. Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency. With this new fast moving wildfire and the large scale evacuation that took place overnight, Emergency officials advise us that they now need the specific tools it enables available to them at a moment's notice, should they be needed. The minister and emergency personnel who are with us today will be able to provide details on what this will mean on the ground. Through the night, first responders, wildfire crews, search and rescue teams, RCMP, local community members, local government leaders, volunteers, and emergency officials worked tirelessly.